إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal warka idaacadda islaamiga alfurqaan qodobadiisana waxaa ka mid ah ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay weerar ku qaaday fariisiin askarta ah dowladda federaalka oo ku leeyihiin degmada qoryooley ururka midooda afrika ayaa taageeray kulankii ankara ee uu xasan sheikh ku oggolaaday in etoobiya la siiyo bad soomaaliyeed tiro carruur ah ayaa ku geeriyooday dab ka kacay ismaamul ka tirsan waddanka kenya maleeshiyaadka liyu boolis ayaa waddada u galay dad ay horay dhaawacyo u geysteen oo loo waday goobo caafimaad maleeshiyaadka faano ayaa weerar ku qaaday degmooyin dhowr ah oo ku yaala gobolka amxaara warka waxaad sidoo kale ku maqli doontaan warbixin ka hadlaysa sida qafladdu ay halis ugu tahay iimaanka qofka muslimka ah
إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن kusoo dhowaada warkii oo dhammaystiran ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay weerar ku qaaday fariisin askarta dowladda federaalka oo ay ku leeyihiin degmada qoryooley ee gobolka shabeellada hoose rag hubaysan oo ka tirsan militariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa dagaal ku qaaday saldhigga askarta dowladda federaalka oo ay kaga sugan yihiin degmada qoryooley welina faahfaahin dheeriya kama aanaan helin khasaaraha ka dhashay inta uu leegyahay ururka midowda afrika ayaa taageeray kulankii ankara ee uu xasan sheikh ku oggolaaday in etoobiya la siiyo bad soomaaliyeed faahfaahinta warkaas waxaa soo jeedinaya cabdiraxmaan bader golaha ammaankii ururka midooda afrika ayaa soo dhoweeyey qodobadii ka soo baxay wadahadalkii ay dhowaan dalka turkiga ku galeen xasan sheekh maxamuud madaxweynaha dowladda federaalka iyo ra-iisul wasaaraha ethoobiya biy axmed kaasoo ay labada dhinac ku kala saxiixdeen qodobo halis ku ah madax bannaanida soomaaliya golaha ammaanka ee midooda afrika waxay soo jeediyeen in si buuxda loo dhaqangeliyey heshiiskaasi oo aan waxba ka duwanayn kii uu muuse biixi u saxiixay abiy axmed ururka midooda afrika oo jeebka uga jira ethoobiya islamarkaana ay xaruntiisu tahay magaalada adisababa ayaad u adkeeya dhaqangelinta heshiiskaasi oo si kama dambaysa loo saxiixi doono bisha febraayo ee sanadka soo socda maruu xasan sheekh tagay adisababa dhowr bilood ka hor si uga qayb gala shir waxaa halkaasi ku bahdilay ciidamada ethoobiya ururkanna si rasmiya ugama jawaabin arrintaasi waxaanay qoraalkoodan ku aadan heshiiskii ankana ku xuseen in qodobadii shirka ka soo baxay ay muhiim u yihiin ururka midooda afrika oo soomaaliya muddo ka howlgalayay war qoraallow ka soo baxay golaha ammaanka ee midooda afrika ayaa lagu sheegay in uga mahad celinayaan taageerada joogtada ee qaramada midoobay iyo dowladaha reer galbeedka ka siinayaan ururka la dagaalanka waxay ugu yeeraan argagixisada oo lala jeeda islaamka goluhu waxuu kaloo ka codsaday golaha ammaanka ee qaramada midoobay inay sahmiyaan fursadaha maalgelinta ee soomaaliya tiro carruur ah ayaa ku geeriyooday dab ka kacay ismaamul ka tirsan waddanka kenya faahfaahin ku aadan warkaas waxaa soo jeedinaya mubaarak cumar dibkan oo ahaa mid aad u xoogan islamarkaana ka kacay dhismo ku yaala dalka kenya dhacdadan ayaa waxaa si gaar ah loogu soo tabiyey aaga maragwa ismaamulka marunga ee dalka kenya debkan ka kacay dalka kenya ayaa waxaa laga soo sheegayaa in uu geystay khasaare kala duwan kaas oo galaabtay nolosha afar carruur ah oo ku sugnaa guriga xilliguu dabka kacayay sidoo kale wararka ayaa intaasi ku daraya in carruurta saddex ka mid ah hilquus ka soo jeedeen ayna ahaayeen laba gabdhood laba wiil ah goobjoogyaal ayaa sheegay in dabka u bilaabday xilli habeen ah kadib markii mid ka mid ah guryaha uu dabka qabsaday kaasoo si deg deg a u bisbeeliyey guriga si kastaba ahaatee waxaa muddooyinkii lasoo dhaafay gudaha dalka kenya kusoo badanaya dabka kacaya xaafadaha iyo xarumaha ganacsiga kaas oo geysta khasaare isugu jira mafiyo maal maleeshiyaadka liyu boolis ee dhisatay dowladda xabashada ethoobiya ayaa waddada u galay dad ay horay dhaawacyo ugu geysteen oo loo waday goobo caafimaad faahfaahin ku aadan warkaas waxaa soo jeedinaya farxaan cali cabdulaahi wararka ka imaanaya dhulka soomaali galbeed ayaa ku warramaya in dagaal u dhexeeya maleeshiyaadka liyu boolis iyo dad shacab ah oo hub ka qaatay uu ka dhacay deegaan ka tirsan dhulkaasi maleeshiyaadka liyu boolis ayaa xilli aroornimo ah waxa ay weerar ku qaadeen dad ku dhaqan deegaanka dacawaley ee dhulka soomaali galbeed iyagoona halkaasi ku dilay tiro dad ah halka kuwa kalena ay dhaawaceen weerarkaas kadib waxa ay maleeshiyaadku u galeen dad siday dhaawacyadii ay iyagu dhibaateeyeen oo loo waday xarumo caafimaad waxaana halkaasi ka dhashay khasaare hor leh haddaba waa kan mid ka mid a dadkii waday dhaawacyada oo ka warbixinaya sida ay wax u dhaceen
anugu waxaan ahaayeen maxay tahay goobjooge dhaawac baan soo qaaday nin dhaawacaan soo qaaday haddii aan la odhanayo ciddan dagaalantay ee dadka haddii aan la odhanayo shacabka ee maatida waxyeelaysay waxa weeyaan waa dawladdii si arxandarraa oo aan islaamnimo ku jirin ayay dadkaa haddii aan la odhanayay ay u gumaatay lixdii aroornimo ayay ku waaberisatay dadkaa ayaga oo xalay toole joogay magaalada dacawale lagu sooriyeeyey ciidankii nabadgelyada ahaa sidaa ku degganaa dadkuna ay sidaa ku ogaayeen oo xalay toola xaataa dadkii dagaalku markuu shalay toola dhacay iyadoo nimankaa halkaa lagu sooriyeeyo dawladdii ay yihiin nimankaasi markii ay saaka haddii aan la odhanayay xalay halkaa lagu hayay airiska joogeen ee nabadgelyo ku joogeen ee dawladdii dalka iyo haddii la odhanayo dee joogtay ay ahaayeen gurmad bay soo ayay soo biirsadeen cidda dagaalantay waa dawladdii cidda shacabka laysiiyo waa dawladdii waxay ku dagaalantay hubka waaweyn ee qoriga b k m ka lagu dhaha bay ku dagaalamaysay maatiin way aabba yeelin carruur umayma aabba yeelin
ciidamada liyubolis oo ku caanbaxay dhibaataynta bulshada soomaaliyeed ayaa waxa ay xasuuqwadareedkan la mid ah ka geysteen goobaha ay ka joogaan gobollada dalka ayagoo carruur iyo haweenba aan dhaafin maleeshiyaadka faano ayaa weerar ka fuliyey degmooyin dhowr ah oo ku yaala gobolka amxaara cabdalla mukhtaar ayaa ka warramaya wararka ka imaanaya dalka itoobiya ayaa ku waramaya in weeraro qaraxyo ah ay ka dhaceen degmooyin dhowr ah oo ka tirsan gobolka amxaarada ee waqooyiga itoobiya degmooyinka ay qaraxyadu ka dhaceen waxaa ka mid ah daase waldiya iyo bahradaar kuwaasoo ay fulisay maleeshiyada faano ee dagaalka adag kula jirta itoobiya qaraxyadan ayaa yimid kadib markii ay maamulka gobolka amxaarada ay shacabku ku amreen inay dhigaan dibadbaxyo faano loogu baaqayo inay wadahadal la furto dowladda itoobiya faano ayaa shacabka uga digtay inay ka qayb galaan dibadbaxyada balse warkooda lama qaadan taasi ayaana sababtay inay qaraxyo la beegsato dadka shacabka ah khasaarooyin kala duwan ayaa la soo warinayaa inay geesteen qaraxyadan ay fulisay maleeshiyada faano balse ilaa iyo hadda lama oga tirada rasmiga ah ee khasaaraha ka dhashay qaraxyadan dowladda xabashida itoobiya ayaa wajahaysa dagaallo uga imaanaya jabhado dhowr ah oo ka dagaalama waddankaasi waxaana muddooyinkii dambe jabhadda faano oo ka mid ah jabhadaha ka dagaalama itoobiya ay sii kordhisay weerarada gaadmada ah iyo kuwa tooska ah oo ay la beegsanayaan ciidanka itoobiya markaana waxaad ku soo dhowaataan warbixin ka hadlaysa sida ay khafladdu halis ugu tahay iimaanka qofka muslimka ah waxaana warbixinta soo jeedanaya cabdiqaaliq macali cabdiweli
أنسيت أن الله قد أعطاك نعم عليك كثيرة لو صمتها لأطعت خالقك الذي
mid ka mid ah dembiyada ugu halista badan ee uu shaydaanku ku dago dadkana kuna dhacaan waxaa ka mid ah inay adduunyadu hanato quluubtooda ayna ka faa'iidaysato awooddooda taas oo aan u reebin waxyar oo ay kaga hortagi karaan arrinkaas ayna awoodi waayaan inay naftooda ka badbaadiyaan dunuubta iyo dhibaatada ay adduunyadu leedahay iyagoo xalkaas ku sugan ayaa waxaa la dheeraan doono wakhtiga sidaas ayayna ku raali noqon doonaan waxayna isku dhiibi doonaan shayddaanka maalmuhuna way kadin doonaan iyagoo noloshaas farxad u arkay heer uu arrinku la gaaro inay moodaan inay wanaag ka shaqaynayaan imise ayaana soo martay xaalad noocaan ah oo aan is aragnay inay noloshuna la degtay si tartiib tartiib ahna allah inooga fogaysay hurdada aan ka kici weyno anaga iyo daacaddana ay inoo dhexayso masaafo dheer amba aan iska hilmaamno ilaa aan ka gaarno in aysan dhibaataba u arkin wixii naga tegay oo kheyr ah maxaa yeelay waxaana la wanaagsanaaday qaabka aan ku sugannahay islamarkaana aan u dhaqaaqi weynay waddada hanuunka maadaama aan isku qancinay inaan toosnaan ku sugannahay waan halkaas meesha uu shayddaanka inooga xidho dhammaan albaabada toobada uuna naga jarjaro kasta oo aan allah ka leelanahay allah wuxuu qur-aankiisa ku yidhi وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون kani waa xaalka dadka qafladda ku sugan ee uu qur-aanka inooga waramay isagoo caddeeyey sifadooda waxa uu allah casa wajalla qur-aankiisa ku yidhi إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون marka ay halkaasi qafladu marayso ayna gaarto in ay caqliga la degto waxaa lama horaan ah in loo helo dhakhtar fiican kaas oo keena daawo naajix ah maxaa yeelay cudurkaasi waa mid xun oo asiibaya ruuxda qofka muslimka ah isagoo dulinimada iyo cisyaanka ku raali noqonaya indhihiisuna adduunyada ku xirayo uusan wax kale arkaynin dadka kalena aysan maskaxdiisa ku lahayn wax mansilyad iyo qiimo ah hal mar oo aan si wanaagsan ugu fiirsano ayaa inooga filan in aan ogaano heerka aan ka gaarnay dhalanteedka qafladda in qalbiga uu dhaqdhaqaaqo markii adduunyo la sheego markii aakhiro la xusana uusan isbeddel ku imaan waa xaalad halis ah waana tilmaamaha la siinayo qof kasta oo caqli u saaxiib ah waxaana daliil u ah in qafladdu ay halis ku tahay iimaanka in ay shabahdo sida qofka qaafilka ah ee maandooriyaha daa'imay kaas oo aan kasoo kacaynin qalbi daboolnaanta islamarkaana aan dhargaynin ilaa ay taasi gaadhsiiso inuu ku noolaado nolol khiyaali ah waana sidaas oo kale xaalada dadka qafladda ku jiro sida ay ku dhammaato nolosha dadka khamrada iyo daroogada daa'imo ee ah inay caqliga ka tirtirto amba ay shalal ku rido qaar ka mid ah xubnaha jirkiisa ayay qafladu dadka u horseedaa inay ruuxdooda ka saarto daacadda allaah qalbigiisa iyo kumacansiga iimaanka ay kala teedaan derbiyo waaweyn allah subxaanahu wa tacaala qur-aankiisa wuxuu ku yidhi كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون in qofka la xanuunsan qafladda uu mar weliba danaynayo waxyaabaha dilay naftiisa ee uu dalbanayo jirkiisa isagoo aan danaynayn waxyaabaha ay rabto ruuxdiisa ee anfacaya sidoo kale qofka qaafilka ah wuxuu isaga jeysanayaa ruuxdiisa iyadoo la taahaysa xanuunka haya wuxuuna sidaasi ku fiirsanayaa ilaa dhaawaceedu darnaado oo ay adkaato in la daaweeyo mararka qaar qofkaani wuxuu og yahay in xanuunka haya uu yahay mid ka yimid qafladda ku dhacday laakiin xaaladda uu markaasi ku jiro waa sida qof daroogaysan oo kale mana ahan mid awooda inuu si sahal ah uga dhex baxo waxaa sidoo kale cawaaqibta qafladdu ay leedahay ka mid ah in qofka ay ku rido isla weyni tani ayaana asal ahaan ka dhalata nolosha qofka oo noqoto mid maran iyo inuu haysto dafci gudaha ah oo uusan ku baraarugsanayn qofka qaafilka ah maxkamayn karo naftiisa shaydaanka ayaana u qurxinaya uguna sheekaynaya inuu yahay kan dadka ugu karaamada badan uguna camalka wanaagsan balse xaqiiqadu ay tahay inuu ku jiro kuwa ugu khasaarada badan mid ka mid ah cawaaqibta ugu daran ee qafladdu waa caajiska uuna qofka ku dhaco macaasida iyo munkaraadka ihtimaamna uusan siinin daacadda iyo dikriga allah heer uu gaaro in cibaadada dhan uu ka go-o ama inta yar ee uu isku qanciyey uu shaydaanka ugu sheekeeyo inuusan ka gaabin cibaadada ee uu meeshii ugu saraysay ka hayo sidaas darteed waxa uu islaamku nagu booriyey inaan ka faa'iidaysano nolosheenna adduunyadeenna iyo aakhiradeenna aan wax u qabsano islamarkaana ka takhallusno asbaabaha caajiska keeni kara waysadana aan joogteenno oo aan mar weliba cusboonaysiino kuna dadaalno adkaarta iyo qur-aanka ilaa uu shaydaankii waayo fursad oo inoogu soo dhowaado dib u soo noolaynta qalbiga qaafilka ah waxay la mid tahay dib u dhiska dhul ay dagaaladu ragaadiyeen oo kale taas oo ugu horeen u baahan in laga suuliyo burburka iyo raadadka ay dagaaladu reebeen haddana dib loo dhiso waxa uu qofka qaafilka ah u baahan yahay inuu qalbigiisa dib u dhiso sidaasi darteed waxa uu qofka qaafilka ah u baahan yahay inuu qalbigiisa dib ugu dhiso cibaadada daacadda iyo suxbada dadka saalixiinta ah isla waqtigaasna uu ku dadaalo dikriga allaah iyo rajada uu alle ka qabo kana qusto waxa dadka gacmahooda ku jiro qalbigiisana uu allah ku xiro habeenkiina salaatuleel uu istaago dib u dhiska qalbiga waxay kaloo u baahan tahay sabar iyo dadaal waxay keensanaysaa himo saraysa iyo ballan aad allah kula gasho inaad dib u laabanaynin kadib markii aad hogaansatay kuna dadaasho daacadda iyo camalka wanaagsan waxaa kaloo laga maarmaan ah in aanan quusan islamarkaana aan jarinjarada allah ka qabno taas beddelkeedana aan sabarka kaalmaysano si aan u gaarno ajarka weyn iyo jannada alle agtiisa ahaatay ee lagu abaalmariyo kuwa camalka wanaagsan la yimaaday
حتى تنال مناك خالف هواك وجاهد النفس التي بالسوء تأمر والهوى أغواك النفس والشيطان إن خالفتها أفلح أفلحت في الأولى وفي أخراك أفلحت في الأولى وفي أخراك
warkii oad kala socoteen idaacadda islaamiga alfurqaan dhegaystayaal xilliga oo naga intaa